shir looga hadlaya arrimaha ammaanka deegaanada jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo kaasoo soo gebangabooba gelinkii dambe ee shalay waxaana ka soo qayb gala saraakiisha ciidamada soomaaliya iyo weliba kuwa amisom waxaana laga soo saaray go'aamo lagu adkeynayo ammaanka gobollada jubbooyinka iyo sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo diriyay weriyaha v o eda magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo shirkan looga hadlayay arrimaha ammaanka ee deegaanada jubbaland ayaa waxaa diiradda lagu saarayey sugidda ammaanka guud ahaan deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay hay-adaha ammaanka intii ay socdeen howlgallada lagu xaqiijinaya nabadgelyada ee ka jiray meelo badan oo jubbada hoose ka mid ahi kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale ciidamada midowda afrika ee amisom saraakiil ka socotay waxaana gabagabadii shirka laga soo saaray go'aano la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelo badan oo gobolka ka mid ahi waxaana saraakiishu ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya la qaadayo howlgallo ka dhanna al-shabaab gaar ahaana deegaanada ay gacanta ku hayaan jenaraal cabdi mahdi cabdisalaan oo ka mid a saraakiisha ciidamada jubbaland ayaana shirka markii uu soo gowgoobay kadib saxaafadda la hadlay waxaa halkan ku kulmay shirkii bilaha oo arrimaha nabadgelyada goboleedka jubbaland somaali national army amison iyo saaxiibada soomaaliya ay ka soo wada qayb galeen ayaa waxaa lagu dhegaystay warbixintii bileedka oo ay soo jeediyeen hay-adaha amnigu taasoo salka ku haysa qiimayn ballaaran iyo dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey oo xagga cadowga ka yimid iyo horumarka ay gaadheen ciidamadeennu waxaa la tilmaamay inay laga maarmaan tahay sanadkan cusub laba kun iyo labaatan iyo kowda tahay in si ka duwan sidii hore loo ambaqaabo howlaha amniga waxaa hoosta laga xariiqay inay lagama maarmaan tahay in loo ruqaansado xagga degaamada aan gacanta ku jirin hadda ee cadowga uu haysto sida jilib iyo erya bu-aale ama xagga badhaadhe buulo xaaji yaraa cabdalle iyo meelaha lamidkaa waxaa lagu garwaaqsaday inaan intaa ka badan aan la daawan karin in degaamadu kala goonaadaan oo kooxaha jidgooyooyinka ku sameeya inta u dhaxaysa asmadow qooqaani qooqaani taabta doobley ama cabdilla biroole buula xaaji iyo meelaha lamidka oo kale oo saas oo kale ah oo deegaanada dhexdooda ku jira kulankan oo bilo ah ayaa inta badan looga hadlaa xaaladaha amni ee deegaanada jubbaland iyadoona kulankan gebagabadiisa laga soo saaray go'aano la xidhiira sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada meelaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo